dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa waxay ansixiyeen xeerka kalluumaysiga somalilan oo in muddaba hor yaallay golahaasi isla fadhigii maanta ee golaha wakiilada somalilan oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod aqlabiyad ah ku meelmariyeen xeerkaasi kalluumaysiga somalilan xeer lambar afar iyo siddeetan labada kun iyo sideed iyo toban waana kan guddoomiyaha golahaasi wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax oo si rasmi ah ugu dhawaaqaya natiijada ay ku meelmariyeen mudanayaashu xildhibaanada codayntii baa la gelayaa xildhibaanada ogol in la ansixiyo xeerka kalluumaysiga oo ku dhamma qodobka koowaad ilaa qodobka siddeed iyo labaatanaad gacanta ha taageen ee gacanta ha la dejiyo xildhibaanada diidan gacanta ha taageen ee xildhibaanada ka aamusan gacanta ha taageen ee ha la dhegaysto xeerka kalluumaysiga lix iyo soddon xildhibaan baa ansixiyey cidima diidin shan xildhibaan waa ka aamustay guddoomiyuhu muu codayn xeerkaasi sidaas ku dhaqan kale kadib markii mudanayaashu ay ansixiyeen xeerkaasi ayaa waxaan isku dayay inaan wax ka soo weydiiyo mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga balse howlo shaqo ayay ay kaga maqnaayeen wasaaraddaasi oo may joogin geesta kale xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ka mid ah xildhibaanadii ka soo horjeeday xeerkaasi islamarkaasina diiday oo aan sidhi wax ka weydii ayaa iga gaabsaday intaynu warbixintan warbixin la mida aynu iskugu iman doonno dhegaystayaal waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo